magacayda waxaa waaya cabdulaahi aadan waxaan ahay program manager safe the children meeshan maanta waxaan u imaanay inaan dahfurno program loogu magac daray ilmaha inay ku noqdaan iskuulka afka qalaad lagu dhaho watoto wareje shule waa mashruuc ay faangaraynayso unisef iyadoo iskaashanayaan dowladda kenya iyo safe the children mashruucan wuxuu ka hirgelayaa lix subcounty wajia north buuna korondile habaasweyne sabuuli waxaa la rabaa in lagu soo celiyo ama la keeno iskoolaha laba iyo toban kunoo ilmood oo hadda bannaanka joogaan wajeer county waxay ka mid ta meelaha ilmaha ilmo badan ay ay ka maqan yihiin iskuullaha oo iskuulla keenin weligood marka mashruucan wuxuu ka mid yahay mashruucihii horaan ama mashruucaha hadda socdaan oo dowladda xafiiska county director of education uu daadihinayo uu ka wado sabcountiyaasha kale tarbaj west east yuu la mid yahay mashruucan sidaan horaan u sheegay lixda subcounty aan sheegay ay safe the children ka hirgelinaysaa ayagoo gacmaha isqabsanayaan dowladda dhexe county government wajeer iyo bulshada dabcan abaarta waxay keentay saameyn weyn xagga waxbarashada ilmo badan baa iskuullaha ka tegey waayo ayagoo familkooda la socdaan oo u guurayaan meelaha kale waxaa dhacday ilmo qaar inay iskuulla imaanin waayo cuntola-aan darteed isku soo duduub abaarta way saamaysay tacliinta qaas ahaan wajeer county waxbarashadeeda waalidiinta baaqaan u jeedinayna waxaa weeye ilmaha waa inay iskuullaha ay keenaan ilmaha way akhrisan karaan cilmigan maadiga iyo cilmigan diintaba waayo ruuxa cilmiga maadiga iyo cilmiga diinta isku darsaday waa wuu ka sarreeyaa dadka kale marka tacliinta waa nin walba oo waalid walba waxaa xil ka saaran inuu ilmihiisa tacliin baro